إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal idinkiiba meel kastoo aad joogtaan si kasta idin kusoo gaarayo maqalka warbaahinta islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga alfurqaan qodobada dacaba ku maqli doontaan warka iyo fiidnimo waxaa ka mid ah ciidamo u wato guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ayaa la wareegay xarumaha maamulka laba xiriir shabeelle ee magaalada beledweyne weerar ka dhacay magaalada mandheere ayaa lagu dilay ku dhowaad toban ruux oo shacab ah askari ka soo goostay maamulka la baxay jubbaland ayaa isku soo dhiibay maamulka islaamiga jubbada hoose qaar ka mid a ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho ee cabashakaha wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku dhintay dagaalo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay deegaano hoostaga magaalada matabaan ee gobolka hiiraan dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu door koran warkayga fiidnimo haatanna kusoo dhowaada isagoo faahfaahsan قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa haweenimo sabtiyaha taariikhdun ay ku beegan tahay labaiyo tobanka bisha duulqaacda sanada kun afar boqol afartan iyo lix dhanka lwaafaqsan sagaalka bish shanaad labada kun shan iyo labaatanka qarax ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maanta ka fuliyeen xaafadda daarusalaam ee magaalada muqdisho ayaa lala eegtay gaari uu la socday gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka degmada daynile ninka lagu magacaabo jacfar wuuna ka badbaadiyey qaraxa waxaase ku dhaawacmay gudoomiye waxaad ka tirsan xaafadda daarusalaam iyo laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ciidamo u wato guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan ayaa la wareegay xarumaha maamulka laba xiriir shabeelle ee magaalada beledweyne faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyeen abdiraxmaan bader aad baad u mahadsan tahay walaalka sida baan la socno waxaa saacadii lasoo dhaafay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ka dhacay weerar xooggan oo ay ciidamo hubaysan oo wato guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax ay kula wareegeen xarumaha ugu muhiimsan ee maamulka gobolka hiiraan gelinkii dambe ee maanta waxa uu afrax warbaahinta ka hor sheegay inay la wareegeen dhammaan xarumaha muhiimka ah ee maamulka gobolka hiiraan uu ku leeyahay magaalada beledweyne islamarkaana ay haatan iyaga maamulayaan gacantana ay ku hayaan xarumahaas wuxuu sidoo kale sheegay inuu isaga yahay mid ka hor kacaya xiisadani ka soo cusboonaatay gobolka hiiraan wuxuu sheegay guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax in gobolka hiiraan uu doonayay inuu ka dhiso maamul madax bannaan islamarkaana goon iskutaag ah ninkan ayaa wuxuu sidoo kale eedan u jeediyey dowladda federaalk ee uu hogaamiyey xasan sheekh maxamuud wuxuuna ku tilmaamay inay tahay mid ka talanayso tafaradhuqa dadka soomaaliyeed isagoona tusaale u soo qaatay maamullada kale ah jubbaland iyo puntland oo uu hadda khilaaf xooggan kala dhexeeyo dowladda xasan sheekh maxamuud wararka ugu muhiimsanaya haatanna ka imaanaya magaalada ayaana sheegaya in ciidamaduu hogaaminaya guddoomiyihii hore ee gobolka hiiraan cabdifataax xasan afrax ay la wareegeen xarunta lamagalaaya ee magaalada beledweyne guud ahaan xaaladda magaalada beledweyne ayaa haatan naamid aad u kacsan dadka shacabka ee degan magaalada ayaana haatan bilaabay inay halkaas iskaga barakacaan si ay uga badbaadaan xiisadan dagaaleed ee haatan ka soo cusboonaatay gobolka haddaba wixii tafaasiilii kusoo kordhay xiisada dagaal ee magaalada beledweyne wararkeenna iyo barnaamijyadeena dambe ayaad ku dhegaysan doontaan weerar ka dhacay magaalada mandheere ayaa lagu dilay ku dhowaad toban ruux oo shacab ah faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaheen maxamed qaasim saacadihii lasoo dhaafay waxaa magaalada mandheera ee dhulka n f d ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ka dhacay weerar ay geysteen maleeshiyaad hubaysan kaas oo lagu beegsaday dad rayid ah ugu yaraan lix ruux oo halqows kasoo wada jeeda ayaa lagu dilay weerarkan halka lagu dhaawacay afar kale kadib markii ay maleeshiyaadku weerareen hoygooda oo ku yaala magaalada mandheera wararka ayaa sheegaya in dilkan uu salka ku hayo ana qabiil cabdulaahi macalin xasan oo walaala ah ninka qoyskiisa la dilay ayaana ka warbixiyey dhacdadan dhimashada waa lix qof dhaawaca asagana waa afar ninkan laba gabdhood hoos dhali io gabar la qabo oo gabadhan hadda dhimani oo ninkan la degan oo walaalkii ilmaadeerka ay yihiin gabadhii dhashay oo dhimatay hooyadeed waaye dad reer guuraaha hoogeli eri iska haystay hayeen oo iska masaakiina wax kalelaad meesha joogin asagaas in ninkaas ilmaadeerka ay yihiin oo isla degan intaanu baayahayn waxaan kale waa caruur iyo bilcanun niyow arrintan waxaa ka horreysay arrin kale oo wiig gudihiis ka dhacday magaalada guba iyo dhankan taakaad iyo madheera west dhexdooda ka dhacday oo nin lagu dili haddaan kula hadlahaya ayaan dadkii labadii gabdhood oo ilmaha dhashay oo iyo ilmihii dhammaadeenba aan wada duugnay waa aan aasnay carada waan ku gudinay hadda marka aan kula hadlaya waa kor taaganahay marka waa loo ducoynahayaa dadkii dhaawacay hadda ayagana mandheera la geli intaba waa wada jajab oo maxaan ku dhaha lafaha ka jajabe ninka xabada ku jirto dowladda kenya ayaa marar badan lagu eedeeyey in ay ka shaqaynayso isku dirka beelaha soomaaliyeed ee walaalaha ah islamarkaana dega dhulka n f d iyo in ay si bareer ah iyo si dadbanba u gumaadayso dadka ku dhaqan dhulkaas askari ka soo gortay maamulka jubbaland ayaa isku dhiibay maamulka islaamiga ee jubbada hoose faahfaahinta qodobkan waxaa inoo haya cali aadan askarigan oo ka tirsan ciidamada booliska ee magaalada kismaayo ayaa isku soo dhiibay walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose wuxuuna ka sheekeeyey ciidamadii uu ka tirsanaa iyo halka uu kaga biiray isaga oo la hadlayay warbaahinta ayuu bilo sheegay sababta u soo goostayna ay tahay cadaadiska saaran ciidamada maamulka jubbaland aad baa mahadsanti magacii bilaa laydhaa waxaan ka tirsanaa maamulka jubbaland ee kismaayo ka taliya ciidamada weliba amniga sugaya booliska meelahan kama noqorano waxaan ciidamadii lagu soo tabaray ilaa iyo kenya dhexdeeda ilaa soona dhobley kulli annaga markaan raacinay dhalinyarada la arurinayay dadkii gelahayin baan ka mid ahayn annagaa gallay ciidan dowladeed oo nidaam ah oo soomaaliya meesha laga qori baa layidhi qaabkaasa marka annagu aan ku galno ku tagno bilo ayaa baaq u diray askarta kale ee ku sugan magaalada kismaayo isagoo ugu baaqay inay ka soo goostaan maamulka jubbaland iskuna soo dhiibaan walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose xaaladda kismaayo way xumaatay maamulku waa xumaaday dadka ka carimaya waa la xumaaday ciidamadu way cadiman yihiin kuwa hadda jooga waxaan leenahay waxaan u baaqan inas kasoo tagaan walaalada hadda jooga kasoo tegay walaalada islaamiga u imaadaan saasaan u baaqaya kolley nin walba isaga qaarkiisa haddana ushaab baan u imaaday nimana dilin waxna ima yeelin si fiican baa lii soo dhaweeyey saasoo kan baa loo soo dhaweynaya haddii la yidhaahna ma jirto cid cid ku xad ku dish shabaab cidna kuma xad ku dayso nin walbaba siday lay soo dhaweeya wanaagsan baa loo soo dhaweynayaa marka walaalaha ka dambeeya waxaan leeyahay waa inay iskala soo tagaan dhibaatada iyo hajirka iyo dhibka kale ee haysta iyo waxyaalaha xadgudubka faraha badan iyaga lagu sameynaya inaan oga inaan ugu soo tegay inay uga tagaan baan rajeynaya insha allah sidaan anigu u fikiray ee wanaagsan ee maskaxda kusoo dhacday ayaan leeyahay walaaladeenna ha u fikireen sababtoo ah meesha haddii xagdii niman aadan lagu heysanin xag nolol aan ku heysanin hajir iyo dhibaatana ay tahay inay iskaga soo tagaan qori waan la imaada mabataa askarta ka soo goosata maamulka jubbaland ee isku soo dhiibta walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa si wanaagsan looga soo dhoweeyaa deegaanada iyo degmooyinka imaamusha walaayada jubbada hoose qaar ka mid a ardayda wax ka barata jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho ayaa cabasho ka ha wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka ardaydan oo si gaar ah u dhigta kuliyadda caafimaadka ayaa waxa ay tilmaameen in wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ay lacago xaddaafa kusoo rogtay ardayda isku soo baxay ka dhigan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa waxay ardayda ku sheegeen inaysan aqbali doonin musuq maasuq iyo waxdabamarinta ee wada wasaaradda lacagta ay wasaaradda kusoo rogtay ardayda ayaa gaaraysa kun iyo laba boqol oo dollar waxaana ay sheegeen inaysan awoodin islamarkaana ay doonayaan xaqooda wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalk ayaa waxay horey ardayda u ballanqaaday inay bixin doonto tababar caafimaad oo lacag la-aan ah balse goor dambe ardayda fariimo loogu soo diray lambar dibadda oo loogu sheegayo inay bixiyaan lacagta laga doonayo
annagaa waktiga naga halaabay oo wakti oo gaaba nugu jiraa saas darteed haddana bisha sagaalaad ay waxay soo saartay wasaaradda layl caafimaad inay tahay free inuu yahay wasaaradda caafimaadka waxay soo dhigtay bejkooda facebook ay soo dhigeen haddana facebook sooma dhigaayaan dhihi maayaan lacagaani laga rabaa watsaabyada naga soo leeyihiin weliba lambar xataa wadankan lagama soo dhahayo xataa oo ayaga looma qabsan karo dadkaan naqaana xataa maaha musuq maasuq ma rabna anaga waxaa kaleeto warbixino hoose aa ku haynaa in wasaaradda lacag anaga markaa imtixaanada aa galeen oo kale dhaho lacag aa qaadatiin lacag aa qaadanana ma jirto meesha ku qoran tahane sida hoose in looga qaato waxaa keenay baleen laysla ogyahay qorshe dhac ah oo qorshahaas waxaa u aabbe iyo hooyo ah wasaaradda caafimaadka si kastaba haatee dowladda federaalk ayaa marar badan kaalmaha hore ka gashay musuq maasuqa waxaana mas-uulka ugu sarreeya oo xasan sheekh maxamuud ay siyaasiyiintu tilmaamayaan inuu yahay shakhsiga horboodaya musuqa takrifalka awoodda dowladeed ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku dhintay dagaalo maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay deegaano hoostaga magaalada matabaan ee gobolka hiiraan waa kan farxaan cali cabdulaahi dagaal beeleedyadii maalmihii lasoo dhaafay ka dhacayay deegaanada hoostaga degmada matabaan ee gobolka hiiraan ayaa lagu soo waramayaa in ay ku dhinteen qaar ka mid ah ciidamada dowladda federaalka xogaha la helayo ayaa sheegaya in ciidamadan ay ahaayeen kuwa la kala safan maleeshiyaad ku dagaalamay degmada matabaan ilawareedyo ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in ciidamada ku dhintay dagaalbeeleedyada ay ka kala tirsanaayeen ciidanka sirdoonka iyo kuwa militariga ee dowladda federaalka dagaaladan ka socda gobolka hiiraan ayaa noqday kuwa soo lalaabtay waxgaradka deegaanadaas ayaa dhankooda sameeyey dadaallo ay ku xakameynayaan dhinacyada halkaasi isku haya hase ahaatee aanay jirin weli xal rasmi ah oo dagaaladan laga gaaray nabadoonnada ka soo jeeda deegaanada ay colaadahan ka socdaan ayaa dowladda federaalk ee uu madaxa ka yahay xasan sheekha ku eedeeyey in ay sii kala fogaysay dadka shacabka ah islamarkaana ay iyadu gadaal ka riixayso xiisada ka taagan gobolka tani ayaa waxa ay xoojinaysaa hadalhayntii ahayd in ciidamada dowladda federaalka ay hormuud ka yihiin dagaalbeeleedyada u dhexeeya beelaha walaalaha ah ee wadadega halka ay dagaaladaasi ka socdaan taa beddelkeeda xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo maamusha koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ayaa dhankooda dadaal dheeri ku bixiyey sidii ay nabadi ugu soo dabaali lahaayeen qabaa'ilka wadadega degmooyinka iyo deegaanada ay ka arrimiyaan waxaana marar badan warbixinno ay soo saareen reer galbeedka ku muujiyeen in mujaahidiinta al-shabaab ay beelahaasi heshiis walaaltinimo ah dhexdhigtay arrintaasna ku tilmaameen mid ay uga guulaysteen dowladda federaalk oo lagu eedeeyo inay iyadu hurinayso dagaalbeeleedyada ka jira dalka aad aad u mahadsan tahay farxaan cali cabdulaahi dhegaystayaal warka fiidnimo warbaahinta islaamiga alfurqaan idinkaga imaanaya caawaanaga intaa tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas i nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu